asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan kusoo dhowaada barnaamijka ah wareega wararka afar labaatanka saac raadi hadalsan magaalada muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
waa isniin taariikhdan waxay ku beegantahay saddex iyo tobanka bisha lixaad laba kun labaiyo labaatan qodobada iyo macluumaadka caawa barnaamijka wareega aan kusoo qaadan doono waxaa qayb ka noqon doona gudoomiyaha gobolka banaadir ah duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filash ayaa maanta daha furay imtixaanka amase rasmi u daha furay imtixaanaadka shahaadiga ee fasalka sideed ee dugsiyada gobolka banaadir haddaba tirada rasmiga ee u fariisay imtixaankaas ayaan soo gubi doonaa waxaa kaloo maqli doontaan baarlamaanka soomaaliyeed mudanayaashooda maanta kulan ay yeesheen xaruntooda waxay uga hadleen waxay uga hadleen ajendayaal kala duwan ajendayaasha kulankaas waxyaaba la ogaanaysa waxaad maqli doontaan xildhibaano markaa ka tirsan baarlamaankana siyaabooyin kala duwan ayay uga hadleen kiiska karegan tacliif ara xildhibaan daar amin jeeso ayaa sheegay in muhiim ay tahay in la magacaabo guddi baarlamaani ah oo arrintan ka shaqeeya sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkeena qayb ka noqon doona wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa magacaabay guddi markaas ka kooban lix iyo toban xubnood oo markaa ka shaqeyn doona qabanqaabada xuska sanguurada lixdan iyo labaad ee maalmaha xorriyadda lix iyo labaatanka juun iyo kooda luulyo waxaa kaloo idin soo gudbi doonaa saaxiibyaal madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu la kulmay ku-xigeenka arrimaha siyaasadda ee xoogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka waxyaaba ay ka wada hadleen ayaa soo kala maqli doonta waxaa kaloo idin soo gudbi doonaa wasiirka warfaafinta ee soomaaliya ayaa tababar ku saabsan wax soo saarka warbaahinta bulshada u furay qaar ka tirsan wariyayaasha ka howlgala warbaahinta dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay labadaas iyo soo kordhaca ayaad maqli doontaan oo qaybka ah maleeshiyaadka macuusiley iyo al-shabaab oo deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ku dagaalamay cabdihaab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynaya kusoo dhawaada mar kale barnaamijka wareega
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloodo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laaya yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduullaynay ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
degeysanaysan qaybaha ugu hore barnaamijkeena caawa ayaan gudagelinaa saaxiibayaal qodobo kala duwan horaa barnamijka kusoo maqshanaya noo socda waxaase ku bilaabeynaa ha- gudoomiyaha gobolka banaadir aan haduuqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa waxa uu daha furay maanta imtixaanaadka shahaadiga fasalka sidaad ee gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaana arrintaas waxaa waa markaasi gudoomiyaha gobolka banaadir ayaana warqadaha imtixaanka mid ka mid ah ugu qaybiyey mid mid ugu qaybiyey baanraadii ardadii soo xaadirtay xarunta jaamacadda ummadda oo ka mid ah goobaha lagu qabanaya imtixaanka ama lagu qaadayo imtixaanka shahaadiga ee fasalka sidaad ee dugsiyada gobolka banaadir ayaa gudoomiyaha ayaa ugu dambeyntii u wadarjeeyey dhammaanba ardayda maanta u fadhiistay imtixaanka shahaadiga ee fasalka sideed ee gobolka banaadir cumar filis waxa uu sheegay in toddoba iyo labaatan kun oo arday ee si rasmi ah maanta imtixaanka ay ugu fadhiisteen
waxaa si rasmi ah noogu furmay imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasalka sideedaad oo kaasoo ka furmay ee, guud ahaan dugsiyada gobolka banaadir imtixaankan waxaa xigi doona imtixaanka ee, shahaadiga ah ee dugsiga sare ayaa isaguna xigi doona oo muddadiisana gadaal aan ka soo sheegi doono haddii alla idmo Ee, imtixaanka ee, maanta noo bilaabmaya ee ah imtixaanka fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe ee, waxaa u fadhiisatay ee, labaatan iyo toddoba kun arday gaaraysa eh, arday ka- eh, ka badan eh, labaatan iyo toddoba kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal arday laba boqol sagaashan iyo sagaal arday Eh, ardayahaas ardaydaas waxaa ku jira arday qaba eh, baahiyaha gaarka ah qaba Eh, waxaa imtixaanka lagu qaadayaa eh, lixdan iyo sagaal goobood oo ku yaala gobolka banaadir waxaa ka qayb qaadanaya laba boqol iyo soddon kormeere iyo kun shan boqol iyo konton ilaaliye ayaa ka qayb qaadanaysa waxaa sidoo kale eh, amniga goobahaas u taagan mar walbana eh, gacan weyn ama gacanta ugu weyn ka geysta ciidamada booliska soomaaliyeed oo goob walba oo imtixaanka lagu qaadayo ayagu amnigeeda gacanta ku haya Eh, runtii ciidamada booliska soomaaliyeed waan uga mahad celinaynaa kaalinta cad ee wax ku oolka ah oo mar walba ay la garab taagan yihiin eh, guud ahaan bahda waxbarashada gaar ahaan ardayda macallimiinta iyo maamulkaba Eh, muddadii eh, maamulka gobolka banaadir uu gacanta ku hayay eh, eh, waxbarashada gobolka banaadir Eh, dadaal badan ayaa la sameeyey goobo badan oo a- iska xirnaa ama aan dhisnayn ayaa dib loo dhisay dib loo furay lana suuro geliyey arday aan wax baranaynin inay wax ku bartaan xaqiiqdii halkii aan rabnay weli lama gaarin oo wax badan ay wax badan ayaa nooga dhiman balse waddadii aan rabnay eh, inaan ku guulaysano oo looga saaro eh, ubadka soomaaliyeed akhris qoris la'aanta ayaan cagta saarnay way jiraan caqabado eh, mataqaanaa eh, naga hor istaagay eh, habkii aan rabnay eh, iyo sida dhaqsaha lahayd ee aan rabno inaan ku gaarno laakiin caqabad kasta oo timaada si isku duubni ah ayaan uga gudubnay waxaana rajaynayaa inaan tiigsigeennaas ku meel tagno halkii aan hiigsanayna biidni illahi alkariim ardayda soomaaliyeed ee gobolka banaadir maanta imtixaanku uga bilowday waxaan rajaynayaa inay noqdaan kuwa ku guulaysta imtixaankaas shahaadiga ah ee fasalka sideedaad ee maanta ay u fadhiisteen maamulka eh, waxbarashada gaar ahaan agaasinka waxbarashada ee gobolka banaadir iyo hay-adaha kale ee ayaguna u taagan waxbarashada oo ay kow ka tahay wasaaradda waxbarashada federaalka ah waan- waxaan uga mahad celinaynaa dhammaantood sidaa isku duubnida leh wada shaqaynta leh hufnaanta leh oo ay ugu duubteen uguna guntadeen ee suuragelinta iyo taabagelinta imtixaankan shahaadiga oo runtii aa- aan fududayn ee, xilligan ee, siyaasadaha kala guurka iyo doorashooyinka iyo in mataqaanaa sidaa ugu dhaqsaha badan loo suurogeliyay marka guulaystayaal ee, guul- ee, guulaysta dhammaantiin ardada soomaaliyeedna inay ku guulaystaan imtixaanka ayaan rajaynaynaa kuwa hadda imtixaanka ku jira iyo kuwa a- aan rajaynayno muddo aan fogayn kadib ina iyaguna imtixaanka eh, geli doonaan wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
xildhibaanadan golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya maanta kulan ay ku yeesheen xaruntooda waxa ay uga hadleen arrimo kala duwan ajendayaasha dhinacyadu ayaana si weyn loogu dooday waxaana lagu magacaabay xubnaha golaha shacabka u qaabilsan ama guddimarkaa u qaabilsan arrimaha miisaaniyadda xildhibaanadii halkaas ka hadlayna si weyn ayay ugu doodeen arrimo kale oo markaa xildhibaanada ka hadleen waxaa kamid ah daarimi jeeso waxa uu markaa mudanaasha ka cosay in la magacaabo guddi baarlamaani ah iyo guddi uu markaa madaxweynaha u magacaabayo waxa uu markaa uu sheegay inay u tegi doonaan ay ka codsanayaan si markaasi xaqiiqada dhabta ah iyo cidda ka dambeysay dilka loo naxariistay sarkaal degaan tahliil faarax ay u caddaato maadaama buu yidhi maalmahan si weyn hadallada baraha bulshada u qabsadeen waraysiga uu bixiyey taliya hore ee niisa faahid yaasiin xaaji daahir oo uu uga hadlayay kiiska iyo dhacdooyinka uu markaa uu ka ogaa intuu xilkicay waa kuwan mudanaasha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo markaasi dhankooda dood arrintan iyo arrimaha kulanka maanta iskugu maadeenna si weyn uga hadlay
xubnaha golaha shacabka u qaabilsan arrimaha miisaaniyadda Ee, magacyadoodu waxay kala yihiin xildhibaan maxamed daahir nuux xildhibaan xasan cabdi xildhibaan ilmi maxamed nuur xildhibaan jaamac maxamed askar xildhibaan xuseen maxamed nuur xildhibaan qaali cali shire xildhibaan cabdikariim xaydar xildhibaan dahaba suusow maxamuud xildhibaan saalim cali idrow xildhibaan ismaaciil ciid maxamed waa toban xildhibaan oo golaha shacbiga ah waxaan u wakiilinay miisaaniyaddii inay ku soo shaqeeyaan laguna soo celiyaan aad iyo aad aad u mahadsantihiin shirkeena maanta maaragtay eesaasaa nooga xiran yahay asalaamu calaykum xuquuqda gunno ee ee guddoonka iyo xildhibaanada waxay waxay ka bilaabanaysaa maalinta loo dhaariyo xilka waxayna waxayna u kala baxdaa ee gunno xileed billo ah b gunno fadhi C- ee ca gunno deegaan d gunno caafimaad e gunno gaadiid fa sahay sahay safar shaqo fakrada labaad ee qodobka faahfaahinta iyo qadarka gud- ee gunnooyinka waxaa habaynaya xeer gaar ah oo goluhu soo saari doono wixii xuquuq ah ee ka maqan xildhibaanada muddada ay xilka hayeen waxaa waajib ku ah xukuumad kasta oo timaada inay bixiso xuquuqdooda oo uu mutaystay mutaystay oo buuxda xildhibaanka laga qaaday xasaanadda wuxuu haysanayaa guriga iyo gaadiidka dowladda wuxuuna qaadanayaa gunnooyinkiisa oo dhan marka laga reebo gunno fadhi hase yeeshee kama qaybgelayo fadhiyada mana yeelanayo cod ilaa iyo inta maxkamad arrintaasi ka gaarayso xukun kama dambays ah shan haddii xildhibaanka la eedeeyo la eedeeyey lagu laga waayo dembigii wuxuu xaq u yeelanayaa in la siiyo dhammaan xuquuqdii ka baaqatay lix daaweynta xildhibaanada iyo xubnaha qoyskooda xubnaha qoyska xaaska odaygeeda iyo caruurtooda waxaa damaanad qaadaya dowladda
inaan halkan aan ka soo jeediyo iyo ogolaado waa mahadsantihiin walaalayaal xildhibaano intaa kadib guddoomiye arrinta aan rabo inaan halkan kaga hadlo waxaa weeye arrin runtii baraha bulshada iyo saxaafaddaba aada ugu badneed buryahan gabadhii maqneed ee sidaad ka wada qabtiin ikraan tahliil faarax iyo hadalladii deelqaafka badnaa ee aniga aanan ku qancin agaasimihii hore iyo agaasimihii ka dambeeyey iyo is-eed eed fara badan oo meeshii kasoo baxay ayaan la gagsan waynaa xanuunkeeda haddii aan nahay xildhibaanada sida qaaska u matalo gabadha mudane guddoomiye kadib markaan aragnay baahida loo qabo in gabadha kiiskeeda si dhab leh loo baaro kadib markaan aragnay aan xuuraansanay in weli ayna dhicin inaan si cadaalad ah kiiska asaga aan loo gelin kadib markii is-eedayn fara badan ay kasoo baxday mas-uuliyiintii la rabay inay jiheeyaan muxuu ahay kiiskaas asagaa ay ka gaabiyeen dhacdina inay iyaga ruuxooda isku eedeeyaan waxaan rabnaa inaan halkan ka soo jeedinno annagoo ah xildhibaano soomaaliyeed in kiiskii ikraan tahliil guddi baarlamaani ah oo muxuu ahay arrintaas isku soo dawo rido oo cadaaladda horgeeyo oo kiiskaas qofkaas muwaadinadda ay soomaaliyeed muxuu ahay si dhab leh muxuu ahay meeshuu galay iyo sida uu yahay iyo khilaafaadka dadkii lagu tuhmayay ama dadkii la rabay inay jiheeyaan dhexdooda ka jira dad soo aruuriyo baarlamaankana kasoo siiyo warbixin ka soo siiyo waad ogtihiin waad dhegaysateen waxa idaacadaha ka dhacayo waxa muxuu ahay isku eedeynta kiiskaa gabadha marka baarlamaanka waa waxaa weeye baarlamaankii shacabka soomaaliyeed matalaya gabadhaasna waxay ka mid tahay shacabka soomaaliyeed ee aan matalayno sidaa daraaddeed guddoomiye waxaan kaa codsanayaa guddi khubaro ah oo baarlamaanka dhexdiisa laga magacaabo iyo guddi khubaro ah oo uu magacaabo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya asagana waanu tegaynaa waana ka codsanaynaa in labadaa guddi gabadhaa kiiskeeda loo magacaabo si arrintaas ayadaa loo turxaan bixiyo meesha uu leeyahayna la dhigo aad iyo aad aad u mahadsantahay guddoomiye hay soo jeedinta uu soo jeediyey walaalkeen amiin jeesow in baarlamaanka looga qabto guddi shalay walaalkeen amiin jeesow wuxuu haystay awood buuxda wuxuu ka mid ahaa dowladda markaas shaqaynaysay xubnihii mataqaanaa lagu tirin jiray inay xibin buuxda ka yihiin shalay dhiiga igraano cusub ayaa waxaa u taagnaa adigu aad ka aamustay amiinow waxaan ku leenahay shemoniyu shalay waad ka aamustay waad yaraysatay waxaad aad fiirsatay danahaaga khaaska ah waad yaraysatay maantay oo laga joogo sanad iyo biyuu laga joogo ama sanad iyo bar muddo ku sii dhow laga joogo inaad tidhaha guddiha loo qabto waa hadalka fahad uu yidhi oo kale shalay ee ahaa waxaa ka dambeeyey mahad iyo ra-iisul wasaaraha iyo cadaala iyo dad uu soo eedeeyey waxaan leenahay dagaalku dagaal qabiil ma aha mahadow fahadow ayaan ka wadaa dagaalku dagaal qabiil ma ahan fahadow waxay tahay dagaal mataqaanaaye idinka dhexeeyey rag adiga shalay ku yidhi waxaa tahay dembiile maanta waa dhiigka shalay awood ala haysatay oo waxaad aad madax ka ahayd hay-addii dhan ee dembi baarista dalka waxaad haysatay awood buuxda ma dhihi karnaa waa sambuuse laga addimay hadalka maanta ee fahad ee ku saabsan inuu yidhi mahad iyo dembiilayaal raggii asaga shalay ku soo eedeeyey asagoo awood buuxda haysta awoodna u leh inuu ka hor waco ama uu yidhaahdo baarlamaanka ama uu soo istaago uu yidhaahdo laga qaado xasaanadda raggan waxay ku eedaysan yihiin intaanoo caddaymo ayaan hayaa
hadda eedadan waxaa orataa oo soo jeediyey faadaad sala loo jeediyey maa salaan iyo rag kale oo saaxiibadiis waa sambuuse laga adimade waa sambuuse laga adimay shalay cadaalad in loo helo ikraan way ka shaqayn karaan waa of course xaqa u leeyihiin laakiin waxaan waxaan hadalkayga waxay tahay muhiimadda waxay tahay shalay maxausan u awoodin ee maanta ow kacsiga shalay amiin awoodu u lahaa dowladdii markaad shaqaynaysay wuxuu u- wuxuu ka ahaa actor weyn wuxuu u lahaa awood buuxda inuu ka shaqeeyo bacd la kadaalika maanta niman yahow waxaan leeyahay waa la kala guulaystaa faad wuxuu En- leeyahay maad waa shabaab waa cadaymaa haynaa marka maxaas leedahay shalay maxaa usoo qaban weyda mahad maxaa shalay usoo qaban weyda adoo awooddii ma idinla tahay awooddii uu fahad haystay iyo loolanka raggan ka dhexeeyey haddii ay jirto haddii ay jirto shalay haddii ay jirto inuu ma- fahad shabaab ka tir- ma- mahad shabaab ka tirsan yahay inuu ka baaqsan lahaa jawaabtu waa maya anaa idin dhahaya anaa isu jawaabaya jawaabtu waa maya waxaa idinka hadda idin hor yaalla waxaa weeyaan mooshin hadda xildhibaano baarlamaan ka turtan ay idin soo jeedeen oo ay leeyihiin in guddi loo saaro u baahna haddii guddi loo saaro arrimaha dhacay ee amniga ku taxalluqa iyo wararka ee ninkan taliyaha nisa ahaan jiray ka soo baxay maxaa ku jaban haddaa xubnihiina arrinka ee guddi loo magacaabaa haddana waa ka soo horjeesatay daar amiin kiisoo hadalku sheegaa hadalku uu sheegay waxaan uga soo horjeestay waxa- ani mar walba waxaan su-aasha isweydiiye waxay ahayd waa horaan kugu sheegay hadalkiis waxaa iga soo horjeediyey asagoo shala powerful ah fahadoo powerful ah mahad mucaaraduu ahaa dadka meesha jooguu ka mid ahaa wuxuu ka mid ahaa dadka mataqaanaaye en- en maalin walba lagu dulmiyo golaha shacabka ama lagu dhibaateeyo uu ka mid ahaa marka ma isleedihiin awood asagoo u haysta ragga maanta jooga ee hadda hadlaya ee midna ka soo hadlaya turkiga midna halkan ka aadaamaya ma la dhihi karaa en, ii sheeg en, eh, way dayn lahaayeen ama way ka baaqsan lahaayeen inay xarig ku- ama xiraan ama ay dhibaateeyaan arrimaha dhacay haddii guddi loo saaro maxaa dhib- maxaa dhibaato ku jaban guddiyaa loo saari karaa igraan xaqay leedahay igraan xaqeeda waa u taaganna shala dadkii waxaan ka mid ahaa u taagnaa ee marada cas madaxa ugu soo xirtay ee u dagaalamaya anoo weliba dowladda awoodda ay leedahay iyo inay xildhibaanimadeeda iga hor istaagi karta anoo og maantana hooy qaali waan garab taagana mana ka baaqsan doono waana garab taagana hadda maa salaada waa taliyaha nisa waan la eedeeyey maxaa la gudbay maxaa la wadee ma- waa sheegay sambuuse laga adimay shalay bay ahayd in la eedeeyo lasoo hor istaajiyo xasaanadda laga qaado awood buuna u lahaa fahad inuu yah maa salaad maxaa la gudbay ma haddee asaga awoodda asaa maanta haysta asaa mataqaana laga rabaa inuu dhammaystirka waa waxaan ka sugayna wey inuu soo dhammaystiro uu mataqaanaa en- en- en arrintaa meel soo saaro dadka laga sugayay ka mid tahay marka waxay ahayd arrinta fahad iyo jeesow iyo iska caabin baasha adinka idinku soo biishuban doontaa leen waa mahadsantihiin
Eh, waxaan u rajaynaynaa madaxweynaha somalilan muuse biixi eh, asagoo dhowraya ila- ina ilaalinaya deganaanshaha iyo wadajirka ummadda reer somalilan in uu la fariisto xisbiyada inuu heshiis la galo ah doorashadaas iyo qabsoomideeda waxaan rajaynaynaa insha allah inuu ku qanci doono in doorashadii eh, hortoominta laheed ee madaxtooyada inuu qabto xasiloonida iyo deganaanshaha somalilan ee soddonka sano eh, ay ku soo macaashtay iyo isu tanaasulka in odannimadiisa uu qodobkaa ku muujiyo Eh, waa mahadsan tihiin Eh, saad ka warqabtaan xalay eh, madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu eh, casho u sameeyey xildhibaanada labada aqal Eh, waxa laga dhowrayana waxaa waaye eh, ra'iisul wasaaraha cusub ee jamhuuriyadda Eh, saad ka warqabtaan wakhtiga aad buu u kooban yahay madaxweynahana xalay eh, si dhab ah oo seriasa wuxuu aad uga hadlay eh, arrimaha hortuminta u leh dowladdiisa ay ku jirto eh, arrimaha abaaraha iyo la dagaalanka argagixisada Eh, wuxuu sheegay in wakhti dambe inaysan dowladdiisa aysan ka sii lumin oo diyaar u yahay Eh, madaxweynaha kulankiisa wuxuu ahaa kulan runtii aad u qiimo badan baarlamankana wuxuu ka hor dhoorayaa inuu soo magacaabo eh, ra'iisul wasaare Eh, wakhtigan adag oo lagu jiro xaalado abaaro eh, adduunyadan ay ka taagan tahay cunto xumo baahsan soomaaliyana ay u sii dheer tahay eh, arrimaha abaaraha oo in badan soo noqnoqday Eh, culayskan uu sii kordhiyeen eh, nimankan argixisada oo dhibaato badan ku haya eh, dadkii inay wax soo saarkii ama baarihii ay sameeyaan madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan u rajaynaynaa in ilaahay u fududeeyo eh, in ra'iisul wasaare eh, ku habboon xilligan maanta inuu soo magacaabo Eh, ra'iisul wasaarahaasna uu noqdo mid guta shaqada adag ee runtii laga sugayo wakhtigu aad buu noogu yaryahay waxaan u baahannahay inaan horay u soconno degdegno eh, si aan eh, u- u buuxinno booska nooga lumay eh, wakhtigii doorashada oo runtii muddo laba sano ah doorashada ay soo jiitamaysay wakhti badan- wakhti badan ee kale inuu naga sii lumo mari jeynayna insha allah madaxweynaha eh, siddeed iyo afartanka saacadeed soo socoto Eh, waxaa laga dhowrayaa in ra'iisul wasaarihii cusbaa ee soomaaliya eh, xilligan hogaamin lahaa inuu soo magacaabo eh, kadibna ay baarlamanka ka fadhiistaan eh, shaqadooda ka qabsadaan waxaan rajaynaynaa insha allah ra-isul wasaare ku habboon waqtigan inuu ilaahay ka keeno baarlamankana wuxuu gudan doonaa shaqadiisa si loo dardargeliyo howlaha hortubinta u leh dalkan maanta oo runtii ka adag waqtiyadii hore lasoo dhaafay hadday noqoto dhinacyadii abaaraha cunto xumada nimankii argixisada runtii ayagana culayskooda dalka ku leh waa mahadsantihin salaam calaykum xarunta somalilan xalay waxaa ugu maqaalaa in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inkastoo aan warbaahinta loo soo bandhigin si hordhaca uu idiin siiyey qofka uu soo wado oo uu ra-iisul wasaaraha ka dhigayo sidoo kalena uu idinku dhaliilay in maqnaanshiyaha fadhiyada golaha uu arrintaas ka hadla maxaa ka jira
madaxweynaha ma sheegin cidda noqonaysa ra-iisul wasaaraha wax asaga laga sugayo u gaara waaye una qarson waana sugaynaa insha allah markuu soo gudbiyo madaxweynaha si guud wuxuu uga hadlay in shaqada dowladnimada iyo wakhtiga la dhowro taas mid baarlaman ku kooban ma ahane waa waddankao dhan in sida adduunyada ee u socoto aan u soconno wakhtiga shaqada la imanayo wakhti ku habboon inay noqoto si wakhtiga aan hadda ku lahaa teemkii naga lumay si aan u buuxinno ayaa arrimahaas xoogga loo saaraya runtii madaxweynaha khudbaddiisa dhinacyo kala duwan ayuu ka hadlay wuxuu muujiyey odaynimadiisa iyo sida ay uga muuqato in wakhtigan adag dowladdiisa ay si hortabin u leh arrimo kala duwan uu uga shaqayn doono annagana waxaan u ballan qaadnay insha allah inaan la shaqayn doono oo wixii xukuumadda iyo baarlamanka ka dhexeeya shaqadooda ay aad aan uga shaqayn aad iyo doono aad waxaa jirta deegaanada aad matalayso shacabka ku nool waxaa ka taagan buuq siyaasadeed somaliland marka la yidhaahdo dabcan arrintaasna ilaa hadda waxaad moodaa inaan heshiis laga gaarin xaaladduna waxaad moodaa inay faraha ka sii baxdo maxaad ka leedahay
waa sax waa saa sheegtay kalgacal somalilan waxaa ka taagan dood la xiriirta arrimaha doorashooyinka doorashooyinka laysku hayana waa tii madaxtooyada iyo tii xisbiyada urur siyaasadeeda furitaankooda mucaaradka somalilan ama haddaan dhaho labada xisbi dood sharci oo aada u xoogan ayay xiganayaan oo ah in doorashada soo horeysa ay tahay midda madaxtooyada taasna la qabto waxaan u rajaynaynaa madaxweynaha somalilan muuse biixi isagoo dhowraya ina ilaalinaya deganaanshaha iyo wadajirka ummadda reer somalilan in uu la fariisto xisbiyada inuu heshiis la galo ah doorashadaas iyo qabsoomideeda waxaan rajaynaynaa insha allah inuu ku qanci doono in doorashadii hortobinta laheed ee madaxtooyada inuu qabto xasiloonida iyo deganaanshaha somalilan ee soddonka sano ay ku soo macaashtay iyo isu tanaasulka in odaynimadiisa oo qodobkaa ku muujiyo in xisbiyadana ku qancaan ee hore u sii socdaanna waan u rajaynaynaa insha allah aad waa mahadsantihin ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba shan iyo toban doolar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah
barnamijka wareegga wararka afar labaatanka saacadaada hadalsina magaalada muqdisho ayaan isla soo gaarnay heerta dhegeystaha markaana haddii aan eegno ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa magacaabay xubnaha waa xubno ka kooban lix iyo toban oo markaasi ka shaqeyn doona guddiga markaasi aan raade maalmaha xorriyadda lix iyo labaatanka juun iyo sidoo kale inta kooda luulyo oo fooda inuu socota wasaaraha xiri gaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaana markaasi guddi ka kooban lix iyo toban xubnood u magacaabay qabanqaabada xuska jamhuuriyadda lixdan iyo labaad ee maalmaha xorriyadda lix labaatanka juun iyo kooda luulyo waxaana markaas xubnaha ay ka yihiin la magacaabay cusmaan abuukar dube wasiirka faafinta ilaa imaa xubinta ugu dambeysa oo ah bashiir axmed cusmaan oo markaas seenraade oo bashiir axmed cusmaan oo ah agaasimaha golaha wasiirada dhammaantood waxaa markaas dhinacyadan ay ka shaqeyn doonaan sidii markaasi ay u dhaqangeli lahayd ama ay ugu shaqeyn lahaayeen munaasabadda ah qabanqaabadii lix iyo labaatanka juun iyo kooda luulyo oo markaa inagu soceysa barnaamijka wareegan degeysanaysaan qodobo kale ayaa inoo socda saaxiibayaal oo hordhaca barnaamijkaad ku maqashanaysayse markaan
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarineed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amiira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaamar jaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay Ah.
maraq digaaga jimbo Ah.
ciidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale Eh.
isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadooda mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhamays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa midaan dhacayn Sabab?
isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhamays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhamays waa midaan kaa dhammaanin dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dollar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn hakah dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays kab bah waa xirmo bilaa caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afargees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiinyada ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo cabdulle iska fiiro hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagaama jeestay kara miya haddaad ku subata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simirkaarka somteele waa xirmadaata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkadu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa ay noo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiisa xiriirta haddaan laga helin qanaaxo tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weynay shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
subersign design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indha daraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dhijitaal ah subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo deg deg weeye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegtay ganacsatoo dhanna waa meesha ku caburadhay ka daabacda subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
gudoomiye barnaamijka ayaan kusoo dhibnaa saaxiibayaal wasiirka warfaafinta ee soomaaliya cusmaan abuukar dambe ayaa maanta tababar ku saabsan wax soo saarka warbaahinta bulshada u furay qaar ka tirsan wariyaasha ka howlgala warbaahinta dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay dub ayaana dardaaran jeediyey markaasi wariyaasha tababarka maanta loo furay
maanta maalinteedii koob iyo labaatankii februaayo laba kun iyo labaatan iyo kow waxaynu joognay hoolkan qeybtiisa kale halkan aan taaganahay waxaa taagnaa nin aan maanta joogin oo inagu qaaliya alustaad doctor maxamed daahir afrax waxaan rabaa intaanan wax kale bilaabin ustaadkii af soomaaliga doctor maxamed daahir afrax inaan faatixada u maro soomaaligu sabab weyn buu ah waxaanan aaminsanahay maanta hadduu joogi lahaa xafladuhu waxay noqon lahayn xaflado waaweyn oo ilaa heer madaxweyneah laakiin maqnaantiisii maanta waax baa ina maqan waxaan ise rajaynaynaa shumacii uu shiday iyo iftiinkii inaanu demin ballanna weeye inaynu ka shaqayno inaanu juhdigii iyo dadaalkii uu ku jiray maasa yuusuf shaacir baa ku jirta afrax weli orodkii ma dayn marka orodka afrax waanu sii wadaynaa agana way sii soconaysaa af soomaaliguna waa sii quwoobaya ballantaana waa qaadaynaa oo ka wada shaqaynayna maanta waa maalin weyn waa maalin aada iyo aada u weyn maalintaa maalinteedii jabuuti baa lagu kulmay laba kun iyo koob iyo tobankii labaiyo tobankii koob iyo tobankiias labaiyo tobankii bay ahayd laba kun labaiyo tobankii waxay ahayd afartan guuradii af soomaaliga madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar gelle madaxweynihii xilligaa dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh madaxweynihii somalilan axmed siilaanyo intaa iyo in kale i think in jigjigana ay ka tageen madax badani intaasaa waxay u kulmeen konton afartan guurada maalinta af soomaaliga si loo quweeyey waxaan dareemayaa maanta in la xagraday maalintii konton guuradii oo ay ahayd in aada loo weyneeyo shir baan ku jiray weyn waxaan dareemay mas-uuliyad inay jirto inaan soo baxo oo aan imaado oo aan sheegno muhiimadda ay leedahay afku waa maxay yaa leh yaa u baahan yaa wax ku qaba afku isagu waxba inaguma qabo waxna inagama faa'iido cidda wax ka faa'iida ee ku nool ee ku ganacsataa ee ku shaqaysataa ee isku afgarataa ee ummadaha kale kaga duwan ee wax ku wax ku kala iibsataa ee ku jirta jiritaankoodu waa innaga cidda la rabo inay weynaysaana waa innaga bal waxaad sawirataan inagoo aan afba garanayn afba ina inagoo aan garanayn maxaynu ku wada hadli lahay dhegala-aan waxba maynaan dhaaneen afka waxaa lagu tiriyaa aasaaska koowaad ee ummadi lagu garto ummadda intaan midabkeeda iyo caqiidadeeda iyo nolosheeda iyo deegaankeeda la la sheegin waxaa la yidhahdaa ummadda maxaa u ah ummad oo ay kuwa kale kaga duwan tahay waa afka hadday af leeyihiin waa ummad haddii aanay lahaynna waa federation waa dad isu yiyimi dadku waxay ku mashquulaan af soomaaliga lahjadihiisa lahjaduhu waa degaan afartan kilomitir markaad socoto carabku wuu isbedelaa dhawaaqu wuu isbedelaa laakiin ereygu isma bedelo boqol kiiba siddeetan dhawaaqaa isbedelaa soomalida waxay ku mashquushaa markaa dhawaaqa laakiin asalku waa ereyga kelmadda afka soomaaliga inuu soomaali yahay ingilishka aragteen ingilishka luqadda dunida o dhan lagaga hadlaa waxay ku dhalatay england england markuu qofku liverpool joogo iyo markuu london joogo mararka qaar baanay iyagu isfahmin carabka acsanka wuxuu ka odhanayaa liverpool acsan baad ku hadlaysaa ama yorkshire acsan buu ku hadlayaa ama cockney acsan buu ku hadlayaa ama waa la yaqaanaa dabadeedna waxaa dhacaya laakiin luqadda englishku waa english waa taa dunida o dhami ay ku wada hadlaysa isma bedelaan laakiin markay wax kala iibsanayaan oo kale oo makaana saasaa ugu dhawaaqdaan waxaan rabaa inay dadku markaa aanay ku mashquulin deegaanka ay ku mashquulaan luqadda waxa kale oo maqan dhallinyarada anigu ma maago inuu qoraalkoodu xun yahay iyo ereyada fakabulariga ah ee ay yaqaaniin inay yar tahay laba waxbaa u sababa ingiliishka marka la joogo ingiriiska sayniska iyo xisaabta isagaa ka horeeya in la barto haddaad ingilishta ku dhacdo waxaa laga yaabaa jaamacadu inaanay ku qaadan ingilish hadda waa gurigii ma ma dhahaysid waan aqaanaa afgriisa waa taqaanaa gurigaa laga hadlaa suuqaa laga hadlaa maaha waxaa la rabaa inaad luqadda u barato sida ay tahay suugaanteeda barato ereyadeeda barato dhaqankeeda barato naxwaheeda barato asalkeeda barato luqad inaad luqad u barato iskuulladeenna iyo jaamacadaheennu waxay waxa laga way jiraan laakiin lama siinin ihtimaamkii iyo muhiimaddii u lahaa afku oo ay ahayd kow maadada koowaad ee la dhiganayo af soomaaliya inay noqoto af soomaaliga in la baro qoraalkiisa in la baro ereybixintiisa la baro waa runtii ustaadku hiraabe dowladihii hore waxay xoog saareen luqadda soomaaliga dabadeedna ardaygu wuxuu yaqaanay qoraalkiisa iyo suugaantiisa iyo naxwihiisa si wacan buu yaqaanay laakiin intii burburka ka dambeysay ingilish baa inoo buuxiyey ingilishkiina si fiican umaynaan baran marka waxaynu noqonnay teeniina waa ka tagnay tii kalena dabadeedna qofku isagoo aan labadii midna ku fiicnayn buu soo baxaya waxaan rabnaa luqadii soomaaligana in la xoojiyo luqadaha kale aynu adduunka kula macaamilaynana la barto mar kasta oo aada luqad barato waa mar kasta oo aada kor u baxday marmarka qaar culimmadu waxay yidhaahdaan waa fardulcayn in luqadaha la barto sababtoo haddii qof inaga midihi garan waayo luqadda faransiiska oo inteenaasi oo qof faransiiska halkaa ku dhimanayo u leeyahay b i c ya aatimiin baynu noqonaynaa marka in wax la barto oo luqadaha la barto oo luqad walba la barto waa guul waa horumar waa bonus waa dheeraa laakiin wayna taadana haysataa waxaa jira xiriir ka dhexeeya waan rabaa inaan dhallinyarada u sheego afka iyo wadaniyadda haddaynu rabno dalkeenna inaynu ku hanweynaano qab ku yeelanno jeclaanno weyneyno waa inaynu afkiisana weyneynaa afkiisa weynaynu weyneynaa afkiisa weynaynu weyneynaa dalkayga waan jeclahay afkiisana ma jecli isma qabato waa run wadamo badani luqadooday ka horumariyeen luqadaha kale china sayniska iyo technolojiga iyo nuclearkaba waxay ku samaysteen af chiniis turkigu horumarka ay dunida ka gaadheen ee dhaqaalaha iyo hubka iyo sanaacada iyo warshadaha waxay ku horumariyeen af turki ruushku afka ay ku gaadheen maanta inay dunida ku qabsadaan waa af ruush winowda haddana inagu maadaama aynu dal soo korayanahay luqadihii kalena waynu u baahannahay si aynu carabigiina waynu u baahannahay ingilishtiina waynu u baahannahay talyaanigii baynu u baahannahay faransiis baynu u baahannahay mar kasta oo ummadeennu luqada ku hadasho waa mar kasta oo ganacsigeenna iyo horumarkeennu u guulaysto laakiin wadaniyadda waxaa kow ka ah afkaaga iyo dhaqankaaga iyo suugaantaada iyo isirkaaga inaad ku faanto hugaaga inaad ku faanto iyo dharkaaga afkuna waa waa wax ilaahay bixiyo ilaahay baa inoogu manno sheegtay inuu kala duway bialsinatikum wa alwaanikum carabteenna inuu kala duway ilaahay baa inoogu manno sheegtay marka runtii waxaan rabaa dhallinyaradu inay xoojiyaan afka inay xoojiyaan soomaalinimada inay xoojiyaan wadaniyadda wadaniyadda waxaa ku ah loolan kula jiraa qabiilka laakiin waxay ku kala duwan yihiin wadaniyaddu soomaali kama soo degto laakiin qabiilku meeluu isku taaga male haddaad istidhaahdo qabiilka qabso mar ballaan baa kula sii go-aysa ilaa marka ugu dambaysa meel yaroo hoose aad ku dhacdo ma hal qabiiloo meel istaagaa jira ilaa ka ugu sarreeya ilaa jufada kursiga wadale jufada kursiga isku haysataa ilaa iyo ta sare way soconaysaa laakiin wadaniyadda iyo soomaalinimada iyo daljacaylka iyo qowmiyanimadu ma sarrifanto ma qaybsanto ma ma ma diirku kama dhaco waa wax noobal ah oo lagu faano oo loo halgamo oo loo dhinto oo lagu dhaato waxaan rabaa alcurwat alwuthqa baa la yidhahdaa bahashaa weyn geedkaa weyn inaynaan ka soo degin waxaan idiin rajaynayaa guul iyo gobonnimo waxaan u rajaynayaa bahda qorayaasha soomaaliyeed baan halkan hambalyo uga dirayaa bahda ku howlan kobcinta af soomaaligaan halkan hambalyo uga dirayaa waxaan rabaa kontonguuradu inay maanta ka muuqato warbaahinaheenoo dhan inay warbaahinta social media ka muuqato iyo warbaahinta cusub iyo baraha bulshada inay ka muuqato warbaahinta caalamiga inay ka muuqato warbaahinta dalka maanta inay tahay maalintii weyneyd ee afka soomaaliga iyo qoraalkiisa oo aynu ku faano madaxda kalena waa gaadhsiin doonaa hambalyooyinka iyo ducada inay nagu taageeraan een, aad baa umahadsantihin waa xil
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulana qaatay wafdi ay hogaaminayso ku-xigeenka arrimaha siyaasadda ee xoogayaha arrimaha dibadda mareykanka maru victoria nolan oo ay weheliso ama weheliyo danjiraha dowladda mareykanka ee soomaaliya lowra andari madaxweynaha ku-xigeenka arrimaha siyaasadda ee xoogayaha arrimaha dibadda mareykanka ayaa waxaa ay wadahadaladooda ay ahaayeen kuwa markaa lagu xoojinayay xiriirka diblomaasiyadda iyo iskaashiga ka dhexeeya labada dal si ambaqaayadda taageerada dowladda mareykanka ay siiso soomaaliya gaar ahaan gurmadka abaaraha dowlad dhiska horumarinta adeegyada bulshada kaabayaasha dhaqaalaha iyo la dagaalanka wax loogu yeelo argagixisada jiraha victoria oo ugu horeyn madaxweynaha ugu hambaleysay xilka loo doortay ayaa sheegtay in gurmadka in dowladda mareykanka ay door weyn ay ka qaadan doonto gurmadka abaaraha dalka iyadoo oo muujisay sida ay ugu go'on tahay adkeynta taageerada saaxiibtinimada iyo xoojinta xiriirka soo jireenka ee ka dhexeeya labada dowladood madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ugu mahad celiyay dowladda mareykanka taageerada joogtada ee ay ku bixiyaan soomaaliya ayaa xusay muhiimadda ay leedahay iskaashiga caalamiga ah isaga oo tilmaamay in dowladda federaalk ee soomaaliya ay xoogga saareyso gurmadka abaaraha maalgashiga dencaafiska iyo xoojinta xiriirka diblomaasiyad ee dalalka caalamka dahan caawa halkaas uu ku yigaa barnaamijka wareegga wararka falaatanka saacadaha dalsan magaalada muqdisho ee qartan dhegeystahay barnaamijkan kiisintaa ku kooban doona sidaasi nabadgelyo